والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يقول, يقول الشيخ الإمام عليه رحمة الله أخذ waxaa ka qaatay calaa haada arrintaa waxaa ka qaatay cashara siniina toban sannadood ayaa rasuulku sala allahu calayh wasalam hawshaa waday wa bacdahaa intaa ka bacdina tuwufiya waa geeriyooday salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh wa diinuhu diintiisuna baaqin waa mid jiraysa wa haadaa kana diinuhu waa diintiisii laa khayra khayr ma jiro ilaa hadduu khayr jirana dalla alummata ummadda waa u tilmaamay calayhi ayuu u tilmaamay khayrkaa walaa shara sharna ma jiro ilaa hadduu shar jiro xadaraha wuu uga digey minhu sharkuu uga digey waalkhayru khayrka aladii dalla calayhi inoo tilmaamay altawxiidu towxiidka weeyi iyo wa jamiicu maa dhammaan wixii yuxibbuhu allaahu ilaahay jecel yahay ee wayardaahu u raalli ka yihi washaru sharka aladii xadara minhu inooga digayna ashirku waa shirkiga iyo ilaahay wax lala lamaaneeyo wa jamiicu maa iyo wax kasta oo yakrahuhu allaahu ilaahay necab yahay oo waya'baahu ilaahay uu diidan yahay bacasahu allaahu ilaahay baa u diray rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam ila annaasi dadka kaafatan dhammaantood wafdarada allaahu ilaahay wuxuu ku waajibiyey dadka daacatahu in la yeelo loo dheganuglaado waftarada allaahu ilaahay wuxuu ku waajibiyey daacatahu yeelmadiisa calaa jamiici haqalayni haqalaynka labada la cusleeyey dhammaantood waa aljinna waalinsa haqalaynka ayaa laga beddelayaa haqalaynku waa jinka iyo insiga wadaliilu waxaa u deliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeyahay qul waxaad tidhaha nebi allow yaa ayuhannaasu dadow innii anigu rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay ilaykum xaggiinna loo soo diray jamiica xaala kownikum jamiica idinkoo dhammaystiran sheekhu wuxuu ka soo warramay arrimo doora intaynaan arrimaha gelin xalayta waxaynu soo maraynay xadiiskii rasuulka sala allahu caleyh wasalam ee ka warramayay hijradu inaanay go-ayn markaynu xadiiskaa ka warramaynay sidaynu ugu dhawaaqnay khada baa ku jiray laa tanqadicu alhijratu waa madmuum dama ayuu leeyahay sabqulisaan baa waxaynu u akhrinay fatxa laa tanqadica markaa damaha ayaa sax ah laa tanqadicu alhijratu xataa tanqadica tawba ta dambe ayaa maftuuxa oo xataada ayaa nasbinaysa ka hore laakiin waa marfuuc ee rasuulka sala allahu calayh wasalam saddex iyo toban sannadood oo maka uu dacwadiiyo diinta ka waday oo tawxiidka uu faafinayey iyo toban sannadood oo madiine uu joogay tobankaa sannadoodna ummadda islaamku dhisayey axkaamta salaadda iyo soonka iyo sakada iyo xajka jihaadka alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar khayr fara badan baa socdayoo xilligii waa marxalatu binaa'i dawla ummad baa la dhisayey marka horena tawxiidka ayaa rugmada loo taagayey rasuulkeena kariimkii sala allahu calayh wasalam waxaa sanadkii koob iyo tobnaad uu tegey xajka xajkii lo odhan jiray xajatalwadaac halkaasoo isugu yimaadeen wax ka badan boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabo ah jamacaasaa wuxuu u jeediyey khudbad sagootiya waxaa khudbadda ka mid ahayd innakum satalqawna rabbakum dadow rabbigiin baad la kulmaysaan wa satus'aluuna cannii waa layga kii waraysan doonaaye famaadaa antum qaa'iluun markaa ilaahay hor tagtaan ee laydin weyddiiyo nebigaannu idiin soo dirnay ma idiin yimi maxay idinku jawaabaysaan markaasay dhaha nashhadu annaka ballaqta alrisaala wa addayta alamaana waxaannu qiraynaa inaad gudatay ammaanadii laguu soo dhiibay inaad gudatay ammaanadii laguu soo dhiibay risaaladiina gaadhsiisay diintiina aadna soo gaadhsiisay markaasaa rasuulku intuu farta cerka u taago ayuu hoos ugu soo foororiyaa wuxuu dha allaahumma fashhad ilaahay oo markhaati ka ahaw inay ii marag fureen inaan soo gaadhsiiyey wuxuu soo laabtay xajkii isagoo dhameeye madiinuu yimi madiine markuu yimina sagaal cisho ka bacdi ayuu geeriyoon doonaa markuu maalin iyo laba joogay ayaa wuxuu tegey aas aaskii markuu ka soo noqday baqiica alqarqad waxaa lagu aasayaa meelaan masaajidkaba ka dheerayn ayaa wuxuu soo noqday isagoo madaxu xanuunayo oo go'saa ugu xidhay markaasuu waxaa u yimi caaisha oo iyana xanuunsanaysa oo leh waa ra'saa sheekhu isagoo sii wada buu leeyahay daaquudyada laga gaaloobaye la rabo in laga gaaloobo ee la rabo in ilaahay la la rumeeyaa way badan yihiin laakiin waxaad qabsataa madaxdooda wax walba madax bay leeyihin cid baa hormooda oo madaxyo weyn u ah yaa ugu horreeya ibliis calayhi lacaa'in allahi almutataabica ilaahay nacdala aan kala hadhaynin ha saare eh waa ibliis waa ra'su shar sharka aabbihii weeyaan iyo hooyadiiba waxa shar aan isaga ka imanin adduunka maba yaallaba waayo ciddii koobaadee alla caasida ee haddana ku dhaga adeegta cisyaanka inay sii wadayaan ee haddana sii ku sii hanjabaya inuu ilaahay oo karkaarka weydaarinayo khalqigaaga intaad gaar ula baxday mooyaane wixii kale anaata karkaarka weydaarinaya ee la soo taagan sharka noocaas ee welibana yidhi ilaah wakhtina ii sii ilaan shar hadduu wado oo muddo yar uu nool yahay maca sharkiisaa wada dhimanaya isla dhimanaya laakiin kane waxaa kaloo codsaday muddo dheer oo ilaa goormo ah ya ilaa iyo suurtu inta ka dhacayso waxan kaloo dhanna isagaa waxan buufiya oo isagaa waxan ku akhriya kuwan kale dawaaqiidan kale isagaa ka dhaadhiciya daaquudnimada markaasay isaga acwaan u noqdaan kalkaaliyayaal isagu waa kaa ilaahayna waa inoo sheege ilahayna waa inoo sheege alam axad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbuduu shayطaan inaku inahu lakum caduwun mubiin waa cadowgiina ha caabudina caabudidda la caabudayaa ma loo sujuudaya maya ma loo rukuucaya maya caabudidda la sheegayo ilahay leeyahay caabudina waa maxay ya ka amar qaadanina amarka waxaa yeel ood yeeshaa waa nooc min alcibaada waxaa ka joogad ka joogsataa waa nooc min alcibaada amarka ha ka qaadanina ilahun ka qaata waxa kaa ku soo xigaa ama jin ha noqdo ama isi ha noqdee kii la caabudo ee cibaadada raalli ku ah waa la caabuday markaasuu raalli ku yahy in la caabudo raalli buu ku yahy wuu ogolyey daaquudka daaquudyada ugu weyn weeye laakiin haddii la caabudo oo aanu raalli ka hayn in la caabuday amaba la caabudo ma noqonayo daaquud noqon maayo waayo raalliba kama aha iminka nebiyullaahi ciisa waa la caabuday ilaah baaba laga dhigtay miyuu daaquud noqonaya maya cusayr oo nin wanaagsan aha oo yuhuud yidhahdeen waa ibnullah miyuu noqonaya nebiyullaahi maxamed qaar baa baryaya oo dembi dhaaf weydiisanaya kuma noqonaya sida ilaahay baa wuxuu soo dejiyey inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam antum lahaa waariduun low kaana haaulaahi aalihata maa waraduuha markaasaa wuxuu ilaahay leeyahay idinka gaaladay gaalada carbeeday idinka iyo waxaa caabudaysaanba xaabada naartaad tihiin waana ku waaraysaan naarta hadday ilaahya yihiin waxaana caabudaysaanna naarta kumay waareen qurayshina waxay ahayd niman aad u muran badanoo ilaahay sheegay in hum qowmun khasimuun waa qoom dood iyo hadal badan halkaasi wax kala soo baxeen sida haa oo annagiiyo waxaanu caabudnay oo naarta nala gelayaan haa oo ciisena waa la caabuday ciisa nala gelaya naarta alxamdu lilah khalaas kol hadduu ciisa nala gelaya naarta oo cusayr nala gelaayo hee nooguba dhan wixii ambiyada ku dhacay annagana hanagu dhacaan markaa ilahay wuxuu soo dejiyey aayad kale oo leh ina aladiina sabaqat lahum min alxusna ulaa'ika canha mubcaduun kuwa annaga xaggayaga wanaaggu uga horreeyey ee nebiyada iyo awliyada iyo saalixiintu xaggay maba gelayaanoo ilaahay baa u sii qorayoo raallina kama aha naar shaqo kuma laha laa yasmacuuna xasiisahaa sanqadheeda maqlimaa inay galaan iska daaye sanqadheeda ma maqlayaan wahum fii ma ishtahad anfusuhum khaaliduun naftoodu waxay jeceshahay bay ku waarayaan iyo meel janno ah marka cidda intoo la caabudo raalli ku ah ama ha noolaado ama ha dhinto waxaa la mid ah ninka loo imanaya la leeyahay sheekhow waxaad samaysaa ilmi baa iga xanuunsanaye dee bal waa kaase shifaa baan ku weydiistay hadduu noolyi hadduu dhintayna waa la mid hadduu dhintay oo uu isagoo geeriyeysanoo qabriga ku jiro uu oggolaan jiray noloshiisii daaquud buu noqonaya laakiin hadduu noloshiisa necbaa oo dadka kala hadli jiray oo uu qalbiga ka necbaa shaqo iyo shuqul toona ku yeelan maayo isagu waxay qaladee la galo aduu dadka way kilkama tihid markaa daaquudka labaad waa cidda la caabudo ee raalli kaha cibaadadaasna maxay noqon kartaa inaad wax aan xaaraana ah xalaalayso ama wax xalaal ah aada xarinto waa qadiyad khatara waxaa la leeyahay golaha u codeeyey golaha sharci dejinta oo qaraar baa soo baxay odhanaya waa sidaa iyo saa ka samaynaya iyo ka ku raacaya way isla gaaloobaya diintay ka wada baxayaan subxaana allah ilaahay baa wuxuu caayay yuhuudda iyo kiristaanka suuratu tawba ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah walmasiixa bna maryam yuhuud iyo nasaare culimmadoodii cilmiga u hayey iyo kuwii cibaadada u hayey waxay ka yeesheen rabbiyaal ilaahay sukadii ay caabudaan waxaa meesha taagan cadiy ibni xaatim oo saxaabiya iminka laakiin markii hore ahaa nin gaamuray oo kiristaanka ku fogaaday oo cilmi badnaa isugu kaa iman maayaan wuu soo baxay cumar oo aamus cumar maba oga hadalkan ku socda ayuha annaas buu yidhi dadow waa la soo jeestay ilaa warka cumar waa la hayaa oo way qaateen cumar wuxuu ku hadlaayo waa in la ogaada abubakarna muxuu ku hadlaya markaasaa wuxuu la yimi warkii ugu cajiibsanaaye ummadda niyadda u dejiyey ummadda dejiyey ee walwalkii yareeyey xaqiiqadana wuu taabsiye fartuu saaray wuxuu ku yidhi ama bacd fainahu man kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maat waa waraanay maradaba ogolayn kii all kii maxamed caabudayeyow nebiyullaahi moxamed allihii lahaabaa oofsaday waman kaana yacbudu allaha faina allaha xayun laa yamuut kii alle caabudayowna ilaahay waa baaqi ilaahay ma dhimanayo wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum wman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi illaahu ashaakiriin aayaddiina waa u raaciyey cumar wuxu uhi mar alla markaan aayadda maqlay ayaad mooddaa in lay boqnogooyo seef laygu dhuftayoo cagiiba way hayn waayeen naxdin awgeed dhulkaan ku dhacay rash baan ku hi dhulka markaasaa saxaabadii inay aayaddaasi maalintaa soo degtaad mooddaa madiinoo dhan baa aayadda la akhriyay waana la wada xaqiiqsaday markaasaa la madoobaaday oo la murugooday oo waxaa la ogaaday inaan rasuulkii sala allahu calayh wasalam dib loo arkayn indhuhun aanay dib u qabanayn waxii damboo soo degaya iyo jibriil aayada soo dejinayaana aanay jirin markaasaa aada saxaabadu u ooyay ridwaan ullahi tacaala calayh waxaa dhacday in markaa maamulkii la sameeyeyoo in yarka bacdiba abubakar baa la magacaabo waa la shiray waayo muhiimadda dhacday iyo hawsha dhacday waxaa la rabaa in maamul lagaga bixiyo nidaam waayo rasuulka waa la maydhi doonaa waa la kanfaya waa la aasaya intuba nidaam bay u baahan yihin haddii kale nin walba wuxuu leeyahay aniga tayada mooyaane tu kale ma imanayso sidaan idhaahdo ayuunbaa soconaysa waaba laysku dul qabsanayaaba markiiba waxay ku dhaqaaqeen iyagoo rasuulkiiba aasin in maamul la sameeyo su-aasha ugu weynna waxay ahayd halkeebaa ee lagu aasaya cilmigeeda waxa hayey abubakar asidiiq wuxuu uhi waxaan hayaa xadiiska odhanaya maa maa maa tuwafiya nebiyun ilaa xaysu qubida nebi maba dhinto ama laguma aaso maa dufina nebiyun ilaa xaysu qubida nebiga halkii lagu oofsado ayuunbaa lagu aasa rasuulkaa sal ly slam u sheegay deetna firaashkiibaa xaggaa loo jiiday intii firaashku yaallay ayaa lagu bilaabay qodaalka waxa ka hor timi sidaynu u maydhaynaa mase dadka caadigayn qaawinayna mase maradaynu ku daynaynaa dabeetana waxay noqotay waa ay luloodeen cod bay maqleen leh maradiisa ku maydha dabeetana waa waaa waxaa la bilaabay in la maydho oo rasuulka sal ly slam gacanta un hoosta laga geliyo laakiin maradiisii caadiga ahayd uu sidaa u xidhnaado waxaa lagu kanfay saddex maro oo cadcad oo suxuuliya ah oo aan qamiisa iyo cimaamad ku jirin macnaheedu waxa weeyaan wax tolaniba kumay jirin wax tolan iyo wax madax lagu xidhaa waa mare caadiyo sida aynu kafanno ayaa rasuulka sala allahu calay wasalam loo kanfay maalin isniina waa geeriyooday habeenkii arbacana waa la aasay waayo ambiyadu isma beddesho maalintii isniintuu yaallay maalintii salaasa ayuu yaallay habeenkii arbacada ayaa lagu aasay intaana maxaa loo hayey waa lagu tukanaayey waxaa ku tukanayay muhaajiriin ragga qolkuna waa yariyay kolba in baa soo gelaysa dumarkaa ku xigay carruurtiiyo dhallaankaa xataa ku tukanaayey muddadaasoo dhan waxaa loo hayey in salaadu dhammaato oo dadkao dhani ku tukadaan kadibna waa la aasay markaa rasuulka sala allahu alay slam ilahi baa u sheegay innaka meyitun wa innahum meyituun haddii rasuulku geeriyoodayna diintii ma dhiman diintu waa baaqi khayr alla khayr adduunka jira mid yar iyo mid weyn mid qof ku saabsan iyo mid ummad ku saabsanba ilaahay rasuulku khayrkaa waa inoo sheegay wixii shar adduunka yaalla hadduu yahay mid kooban iyo mid ballaadhan kuu doona ha noqdee sharna waa inooga digi wax uu khayrka inoo sheego waxa ugu weyn tawxiidka iyo wax alle wixii ilaahay jeceliyuu raalli ka yahay sharka uu inaga hor istaagayna shirki baa ugu weyn iyo wax alle wixii ilaahay necab yahay oo dhanna shirkigay ku faylayaan ilaahay uma soo dirin qoomiyad gaara qabiil gaara cid gaar iyo midab ilaahay khalqiga oo dhan buu usoo diray saqalaynka jin iyo insi ilaahayna wuxuu ka rabaa dhammaantood inay addeecaan mid alle midkii addeecaana jannuu ku helaya ka caasiye ee ku madaxdeega diidaana wuu gara marayaayo naar baa hurran naar baa leh waxau sheekhu leeyahay akhada calaa haada arrimahaasuu rasuulku wuxuu ku qaatay cashara siniina toban sannadood wa bacdahaa intaa ka bacdina tuufiya waa geeriyooday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay ammaanihiisa iyo nabadgelyadiisuba korkiisa ha aato wa diinuhu baaqin diintiisu waa baaqi way jiraysaa weligeed ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyaami saaca wa haadaa diinuhu waa tan diintiisii laa khayra khayr ma jiro ilaa hadduu jirana dalla alummata calayh bimacnaa khayr kaleoo laleeya waa la soo ogaaday oo aanuu rasuulku ummadda u sheegin haba yaraatee ma jirto khayr oo dhan waa inoo sheegay walaa shara shar ma jiro ilaa xadaraha minhu uga digo uu ka ilaaliyo waalkhayru aladii dalla calayhi khayrka uu tilmaamay altawxiidu baa ugu horreeya tawxiid ayaa hormood u ah wa jamiicu maa iyo wax alla wixii yuxibuhu allahu ilaahay jecel yahay wa yardaahu tawxiidka ku faylayaan wax qalbiga laga sameeyo wax xubnaha laga sameeyo iyo wax carab lagaga dhawaaqaba wa sharu aladii xadara minhu sharka uu ka digayna ashirku weeyi wa jamiicu maa iyo wax alla wixii yakrahu allahu ilaahay necab yahay ee way-abaahu ilaahay uu diidan yahay bacasahu allahu ilaahay rasuulka wuxuu u diray ila annaasi dad oo dhan kaafatan siday u dhan yihin wafdarada allahu ilaahay wuxuu ku waajibiyey daacatahu yeelmadiisa calaa jamiici saqalayn aljinna waalinsa jin iyo insiba qaala allahu tabaaraka wa tacala ilahay wuxuu leeyahay qul waxaad tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadow innii anigu rasuuluullah ergeygii ilaahay baan ahay ilaykum idinka la idinsoo diray jamiican saa u dhan tihiin wa akmala allaahu ilaahay wuxuu ku kamilay bihi rasuulka addiina diinta ayuu kamilay wadeliilu waxaa u deliilay qowluhu tacaala alyowma maanta akmaltu waan kamilay lakum idinka waxaan idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii waan dhammaystiray wa atmamtu calaykum waxaan idiin taam yeelay korkiinna nicmatii nicmadii islaamkana waa idinku taam yeelay wa radiitu lakum waxaan raalli idinka ahay alislaama islaamnimada diinan min jihati diinin diin ahaanna waxaan idiin ogolay islaamnimo wax kale idinma ogoli rasuulka sala allahu calay wasalam inta aanu dhimanin ayaa ilaahay aayaddan ku soo dejiyey wuxuu ku soo dejiyey isagoo taagan carafa yowma ataasic ayuu ku soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum maanta waxaan idiin kamilay diintiinni diin idinka dhimani ma jirto qofku hadduu raadsado yidhaha wax kaleaan ku soo daraya ama qaabaan rasuulku u cibaadaysan jirin ama axkaamaan jiri jirin ama midaan saxaabada aqoonin baa keenayaa waxa uu ka soo hor jeedayaa aayadda leh diintii waan kamilay waxba lagama soo daba tuuro wax dabadhaha iyo wax laga dabageeyaa midna haba yaraatee ma jirto ilaahay baa ka faaruqay oo dhammeeyey wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadii islaamkana waan idinku taam yeelay nicma idinka maqanay haba yaraatee ma jirto diinna waxaan idinka raalli noqday diinta islaamka iyada igu caabuda iyada dhaqan ka dhigta iyada isku dhaqa isku maamula iyaduun baan diinaydii ogolay wixii kale lagu beddeshaaba waxaan diin ahayn wax alle wixii lagu beddeshaaba waa wax islaamnimada khilaafsan ama ha lagu sheego mabda' ama ha lagu sheego qaanuun ama distoor ama wax alle wixii la doono ha lagu sheegee ilaahay wuxuu inoo ogol yahay islaamnimada waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aayaddan waxay tilmaamaysaa in ilaahay wax walba inoo dhammaystiray aayad kaleo qur-aanna waxay leedahay maa faratnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba kumaanaan dhaafine wax walba waa ku sheegnay abu dar alkhifaari baa wuxuu lahaa maa taraka annabiyu sala allahu alayh wasalam taa'iran yuqallibu janaaxayhi fi asamaa ilaa dakara lana minhu cilma rasuulku shimbir xataa samada heehaabaya muu ka tegine wax kasta wuu noo sheegay xataa shimbirka samada heehaabaya aqoon iyo cilmi buu nooga sheegay ninka alaa wuxuu ku yidhi salmaan alfarisi oo rasuulkiinnu wax walba muu idin baray xataa sida loo istijoodu idin baray suu yidhi haa wax walba uuna baray inaan kaadi iyo saxaro qiblada lala qaabilin inaan saddex dhagax ku iftijoonno inaanaan gacanta midig isticmaalin inaanaan saale iyo dha- laftoona aanaan ku wax walba uu noo sheegay wuxuu nooga tegey ma jirto nin kale oo yahuudiya wuxuu u yimi sayidina cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu sida abnu- abu nucaym filxilya uu ku warinayo iyo eh, qayrkiiba ay soo saarayaan wuxuu ku yidhi cumarow aayad qur-aankiina ku jirta hadday annaga nagu soo degi lahayd yuhuud ciid baabaanu ka dhigan lahayn maalinta annagu maalintaa waxaanu ka dhigan lahayn maalin fantasiya ah oonu ciidno oo fasaxaanu ka dhigan lahayn waayo iyagaa iska samaysta iyagu ilaahay uma dejiyo ciidaha waata iminka adduunka ku maamulayaan ee maalin walba cid u sameeyeen maalin walba ay ka dhigaan maalintii heblaayaan la xus iyagaa iska same wuxuu ku leeyahy aayaddaasi hadday nagu soo degi lahayd waxaan u caleema saari lahayn ciid baanu maalintaa ka dhigan lahayn oo waa aayadee buu yidhi waa aayaddan alyowma akmaltu lakum diinakum qiimaheedu fahmaya wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina sulaan waxaan garanayaa maalintay soo degtay iyo goobtay ku soo degtay ayaan garanaya waxay soo degtay buu yidhi maalin carafo ah oo rasuulku carafo taaganyey annaga waaba noo ciidba waa carafo oo waa sagaaloodki ee rasuulkuna carafaa buu taagnaa markeeda hore ciid noo tahay laakiin ciid annagu ma samaysanno waxa weeyaan rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam maalintaa wax yar kadib ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu sii noolaa ilaahay diinta waa kamilay qofka yidhaha waxbaan kusoo kordhinayaana waa qof ganta faruuraya oo leh rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaan soo wada gaarsiinin subxaana allahi alcadiim oo la kala hadhay alyowma maanta ayaan akmaltu lakum idin kaamil yeelay diinakum diintiin wa atmamtu waxaan idinku taameelay calaykum dushiinna nicmatii nicmadii islaamka wa radiitu lakum raalli waxaan idinka noqday oon idin xulay alislaama islaamnimada diinan diin ahaan wadaliilu calaa mowtihi sala allahu caleyh wasalam rasuulka geeridiisa waxaa u deliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay yidhi innaka adigu mayitun mid dhiman doona ayaa tahay wa innahum iyaguna mayituuna qaar dhiman doona weeyi uma dabeetna innakum idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaame cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuuna ku doodi doontaan maalinta ilaahay agtiisa a ku doodi doontaan ee laydin garnaqi doonaa waa marka ilaahay idin soo saaro ee rasuulka sala allahu calayh wasalam oo nool oo aan dhimanin ayay aayaddani soo degtay inuu dhimanayo iyaguna ay dhiman doonaan waxaanay ahayd oo aayaddani soo degtay markay qurayshi waxay ogaadeen rasuulka sala allahu caleyh wasalam inankiisii labaad inankiisii hore ayaa dhintay alqaasim mar labaadkiina waxaa dhintay adayib ama aahir ayaa dhintay ama cabdullah wuu magacay badan yihi markaasaa markii inankii labaadna dhintay ayay quraysh waxay isla mareen farxaday leeyihiin muxamed wuu goblamay ah wuu goblamay cidina ka hadhi mayso isagunbaa inoo hadho ayaamuu watir watirlaynoo isna waa dhimanayaaye geerida aan la sugno qul tarabbasuu fa innii macakum min almutarabbisiin ilaahay wuxuu soo dejiyey geerida suga annaguna waa idinla sugaynaa geerida nin walba geerida sugaysa aayaddana way soo degtay innaka mayitun wa innahum mayituun waxaa kaloo soo degay inna shaani'aka huwa alabtar sooma laha waa goblan oo cidi ka hadhi mayso ciddii ku necab baa goblana oo aan tafiir iyo magac iyo maamuus iyo wax meeqaani midnaba aanu ka hadhaynin rasuulka sala allahu caleyh wasalam waa taa mar walba lagu salleeyayo diintiisii baa baaqi ah kuwii necbaa ee isaga diidanaana tafiirtoodiina way gooday magacooduna wuu go'ay marka la sheegana waa la nacdala marka ka adduunka ka tirtirmay way muuqataa ilahi wuxu uhi inna shaani'aka huwa alabtar culimmadu waxay idhahdaan qof kastoo nebiga nacaa aayaddaas waa u taallaa hadduu nebiba naco adduunka tigaa tigaati dhigi maayo waayo ilaahay baa sheegay warka ilaahayna waa run inna actaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar inna shaani'aka huwa alabtar abtar waxaa la idhahdaa dabagoos wax alla wax ka hadhaya haba yaraatee ma jirto een, rasuulku sala allahu caleyh wasalam inuu dhimanayo ama dhimashadiisu ilaahay baa sii sheegay innaka mayitun wa innahum mayituun uma inakum idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaame cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuuna gaal iyo islaam baa loo doodaya maalintay kala caddaanayso ila gaalku wuxuu ku leeyahay aniga qudhaydu waan hanuunsanay diin baan haystaa allaan caabudaa jannaan doonayaa wuxuu isku waxbuu isku jacbursanayaa wuxuu ku leeyahay diin baan qudhaydu haystaa ilahay baan la hortegaya aniga iyaga adiga anigiyo adiga cid saxan allaa og maalintay ku ciirayso ay ku caddaanayso ee ban bannaan lagaga dhaqaaqaya waa maalinta waayo dhimashada rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam dadna waxay ku noqotay balsam waxay u noqotay dawo oo way fahmeen inuu bashar ahaayo ilaahay basharuu nebi ka dhigay oo uu rasuul ka dhigay oo maalinna soo dhashay maalinna dhiman doona inuu ahaa bay ogaadeenoo saasay laabtooda u sii daayeen islaamnimadoodana way sii haysteen qaar badanoo diintoodu aanay sugnaynna waxay ku noqotay ibtilo iyo imtixaan qaar waxabay yidhaahdeen kursi baa bannaanaaday jaanis soo muu dhiman maxamed haa wallaahi kursigii nebinimo la odhan jiray maamul bay moodaya madaxtooyo waxaan kursigii nebinimo la odhan jiray way bannaantay ku bood ku fadhiiso deetana nin baa soo caleema saaray leh rasuulkaoo noolba musaylamatulkadaab nin kale isna issheegay u yidhi alaswad alcansi oo sanca ka soo baxay alaswad alcansi nin kale isna iscumaamadoo yidhi dulayxata ibnu khuwaylid alasdi ayaana la yidhaahda iska daaye raggaase gabadhna waxay tihi way kan xuquuqda dumarka miyaa diidantiin anaguna nebiyad baanay ma raggun baa nebi noqda sajaax afartaasi waxay sheegteen nebiyaal iska daa inay iyagu sheegtaane waxa ka sii daran mid walba kumaankunbaa daba guuraya soo maogid haddaad wuxuu u sheegto qaarku daba yaaca waayi maysid baleeg waxay leedahay nebiyad baane ciidan afartan kuna bay soo kaxaysatay afartan kuna markaasay ku soo socotaa inay dhulkaba qabsato dulayxana ciidan buu wataa kana ciidan buu wataa abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu iyo madaxdii muslimiintae kale talaa ku ciirtay gebiga magaalooyinkii carbeed qolooyin kalena way ridoobeen oo iyagu maxay raaceen kuwa nebiyada sheeganaya raaceen iyana murtadiin baa laydhaha kuwaana muddaci nubuwa qaar saddexaad baa jiro iyagu waxay leeyihiin maanaan gaaloobinoo waanu shahaadanayna nebigana nebinimaanu u ictiraafsannay salaaddana waanu tukanaynaa laakiin halkee sartoodu ka quruntay sekadii waxay leen sekada waxaa lanala yidhi nebi maxamed siiya khud min aayad bay deliishanayaan khud min amwaalihim sadaqatan amarku nebi maxamed buu ku socdaa nebi allow sadaqad ka qaad tuطahiruhum wa tusakiihim biha waad ku daahirinaysaaye wasalli calayhim u ducee ina salaataka sakanun lahum ducadaadu xasilooni bay u tahaye u ducee waxay idhahdeen laa nucdii sakaatana ilaa man salaatuhu sakanun lana ducadii sukiyeenna xasiloonida noo ahayd ayaanu siinaynaa abubakarow duca miyaad noo haysaa adugu nebi miyaad maya dee haddaa ku siin mayno ilaa ninkii gabaya uu yidhi aطacnaa rasuula اllahi id kaana baynana fayaa lacibaad اllahi maa liabi bakrin ayuurisuhu bakran idaa maata bacdahu fatilka lacamru اllahi qaasimaة الdahri wuxuuhi intii rasuulku noolaa waa nagii adeecayne sakada bixinayne bal addoomaha ilaahayow maxaa abubakarna laga siiyaa abubakar ma isaga inankiisa bakar buu dhexal siin doonaa waana arrin aad iyo aad u weynoo dhabarka lagaga jabaye abubakar ma isagaa isku wada maamulka waxay sheegteen kuwaas markaa saxaabada laba qolaa ka soo baxay qola waxay leeyihiin abubakarow horta waxaad u kaadisaa kow nimanka sakada diiday inoo yarkaadi iyagu way dhow yihiin way tukanayaan oobay adaamanayaan inoo yarkaadi kuwan kale aynu la dagaalanno waxaa ka horraysay ciidan dhan oo rasuulku diyaariyey oo ruum ku duulaya inoo daa ciidankanoo carabtan gaalowday aynu ku soo xerogelinno abubakar wuxu uhi maya macalan rasuulku taagay iyo ninuu magacaabaan joojiyaa walla inaan joojinayn ciidankaasuu soconaya usaama wata usaama ibnu zayd ciidanka u dhaqaaqay qabaa'il dhan oo maaggan inay gaaloobaan oo murmuurtamaya ayuunbaa waxay arkaan ciidankan waayo waa muslimiin oo xaggay ku socdaan ruun bay weerarayaan nimanku haddaanay xoog lahayn ciidankan mabay soo saareen wixii la sheegaya waa been waa islaamkiina haysta qabaa'il dhan baa joogsaday oo arkay ciidankan meesha socda ee ruun beegsanaya say yidhahdeen wallaahi awood badan baa ku laaban dawaabay noqotay abubakarna wuxuu lahaa hooyooyinka muslimiinta ee saxaabada ee ama sawjaadkii rasuulka haddii aydu lugahooda guranayso wala inaana joojinayn qadiyaddii isagaa ka maroorsaday siibuu ku socodsiiyey dawo weyn bay noqotay tii kalena wuxuu idhi bimaada ta'allafuhum cumar baa wuxuu ku yidhi dadka soo dhoweyn oo aynu kala xadna dadka waxaan gaaloobay iyo inaan isku qaadin wuxuu idhi akhawaarun fi lislaami jabbaarun fi ljaahiliya gaalnimadiina waad nin adag baad ahay islaamnimadiina waxaanaad ila timi akhadaltani ma garabkaygaad ka baxday suu ihi maya bimaada ata'allafuhum maxaan ku soo dhoweeyaa abishicrin muftara ma gabay been aan ku soo dhoweeya mise hadal turahaada oo aan maxaan ku soo dhoweeya wallaahi hadday ii diidaan xadhig ama waxar ay rasuulka u dhiibi jireen wallahi waan kula dagaalamaya waayo sakaduna waa xaqulmaal salaaduna waa xaqulbadan labaduna waa xuquuqu laa ilaha ila allah xadiiska cumar sheegayna wuu ku qalloociyeyba xadiidkaad sheegayso ilaa bixaqihaa wallahi waan la dagaalamaya maba kala saarayaba nin seke ka tegey iyo mid gaaloobay waa isku kay mid koob iyo toban ciidan buu ku saaray koob iyo toban ciidan wax yar buu kaga tegey saxaabadii magaaladaba intii kale o dhan wuu saaray wuxuu idhi ayanqusu diinu wa ana xay siduu u waday buu soo wada xerogeliyey ilaa musaylama ugu dambeeyey ay isku riiqdeen ilaa musaylamo la dilayna kuwii kalena qaar baa toobad keenay dhammaan caalamkii islaamka xilligaa gacanta abubakar ayay ku soo noqotay waana go'aanku la yimi waana ilaahay waxyaalaha uu u ogaayo waxaa la yidhaahdaa abubakar lowlaa abubakar haddaan abubakar jiri lahayn iyo go'aankuu qaatay lagamama eedaameen masaajiddo badan islaamkuna waxa weeyaan waa bushiikhi lahaa ayaa culimmadu yidhaahdaan marka dhexda waxa u xidhay abubakar sidiiq saxaabaduna waa ay taageereen wuxuu sheekhu leeyahay wanaasu dadku idaa maatuu hadday geeriyoodaan maayo dib baa loo soo noolaynaya wadaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila minhaa damiirku wuxuu noqonayaa arlada minhaa arlada ayaanu khalaqnaakum idinka abuurnay wa fiihaa gudaheedaanu nuciidukum idinku celinaynaa marka laydin aaso wa minhaa iyada xaggeedaanu nukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan mar ukhraa kale iyo wa qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeyahay wallaahu ilaahay ambatakum wuxuu idinka soo biqliyey idinka soo saaray min alardi arlada nabaataa biqil sida ay u baxaan nabaadku ayaa uga soo baxdeen uma dabeetna ilaahay yuciidukum wuxuu idinku celinayaa fiiha arlada wa yukhrijukum wuxuu idinka soo saarayaa ikhraaja marka in laysa soo bixin doonaa waa arrin iimaankeenna meel weyn kaga jirta qofkuna awooddiisa iyo awoodda ilahay waynu kala gartaa innagu awooduma lihiin wax baaba'ay soo celinteed laakiin alla subxaana wa tacaala soo bilaabidda iyo soo celintu midna midugama sahlana cilaaqadeennu dhulka la leenahayna dhul baynu iska nahayba waynu iska hadlaynaa dhulkaynu iska dhisanaynaa way iska maaratay hamiyeynaa laakiin dhul baynu nay marka hore dhul baynu ka abuuranay turaab hadhowtana dhulkaa laynagu celinayana cunaya mar saddexaadkana dhulkaa laynaga soo saaraya waxaynu nahay dhul soconaya sidaa awgeed baynaan dhulka kama maarminba dhulka kama maaranno meel kalena caadiguma noolaan karno meelaha laleeya dayaxyaa la tegaynaa waxbaa la qaataa waxa adduunka laga sii qaatay dhulka ogsajiniga waxbaa laga qaata haddaan wax laga sii qaadanin maba noolaan kartidba waayo waa halkii lagaa abuuray samada lagaama abuurin samada ruuxda adunbaa tegaysa ilah wuxuu leeyay minhaa arladaanu khalaqnaakum idinka abuurna wa fiihaa gudaheedaa nuciidukum idinku celinayna wa minhaa arladaan nukhrijukum idinka soo saaray taaratan mar ukhraa kale iyo marka ilaahay leeyahay wallaahu ilaahay ayaa ambatakum idinka soo saaray min alardi arlada nabaata sida nabaadka ayaa uga soo baxdeen uma deetana yuciidukum waa idinku celinayaa fiiha arlada gudaheeda wa yukhrijukum waa idin soo saari ikhraaja saaritaan wa bacda albacdi marka laysa soo saaro muxaasabuuna waa la ysxisaabin wamajziyuuna waa laysku abaalinayaa biacmaalihim muxaasabuuna dadka waa la xisaabaya wamajziyuuna waxaa lagu abaalinayaa biacmaalihim camaladay samaynayaan wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala liyejziya si ilaahay u abaaliyo aladiina kuwa asaa'uu kharibay bimaa camiluu bisababi camalihim camalkooda maadu waa mastariya bisababi camalihim ayaa lagu abaalinayaa wayejziya ilaahay wuxuu abaalinaya aladiina kuwii axsanuu wanaag sameeyey bilxusnaa wanaag baa lagu abaalmarinaya waman kadabaka beeniye bilbacsa soo saarka kafara waa gaaloobaya wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala zacama waxay sheegteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an lan yubcauu inaan la soo saari doonin qul waxaad tidhaahdaa balaa nacam ha waa laydin soo saari wa rabbii rabbigay baan ku dhaartaye latubcaunna waa laydin soo saari oo laydin soo saari oo laydin soo saari uma dabeetna latunabba'unna waxa laydinka warramay oo laydinka warrami bimaa camiltum ay bisababi camalikum ama bimaa shaygii camiltum aad samayseen oo maadaa masteriyaha ka dhigine sila ka dhig biladii kii ayaa laydiin warrami camiltum aad shaqaysateen wadalika taasina in laydin soo saaro oo laydin warramaa cala allaahi ilaahay yasiru waa ku fuuday sheekhu wuxuu sheegayaa marka laysa soo saaro inta ummadda la soo saaro sidaa lagu dayn maayo waa la xisaabinaya mid walba wuxuu galabsaday iyo wuxuu shaqaystay in khayran fa khayran wa in sharan fa shar wanaag hadduu shaqaystana wanaag baa lagu abaalinaya xuma hadduu shaqaystana xuma ayaa lagu abaalinaya ilahay waa wuxuu leeyahy liyajziya aladiina asaa'uu si ilaahay ugu abaaliyo kuwii xumaanta sameeyey bimaa camiluu camalkoodii baa lagu abaalinaya wayajziya ilaahay wuxuu ku abaalinayaa aladiina axsanuu bilxusna waayo waxay culimmadu yidhaahdaan isa soo saariddu haddaanay aayadaha iyo xadiisku sheeginba waa daruuratun caqliya caqligaaba sheegaya waayo adduunkan waxaa ka koobayin dadku mid daaca iyo wanaagga sameeya iyo mid xumaha faraha kula jira haddii saasun lagu dhinto oo kii wanaagga sameeyey meel lagu abaaliya aanay jirin kii xumaha sameeyey meel lagaga gooyo aanay jirin dulmi baa dhacaya iyo isku dulnoolaashiiyo oo kii aan waxbaba qabanayn saasuunbuu ku galbanaya qadiyad kalena way jirtaayo adduunka waxaa jira daalim iyo madluum waa inay jirtaa mar loo kala qisaasayo oo waxaa dhimanaya madluumkiioo meeluu ku aarsada waayey oo farta dhexda ka qaniinay ayuunbaa dhimanaya waa inay jirtaa maalin kii daalimka ahaa ee gashiga qabay ee iska naaloonayey maalin laga goosta waa inay jirtaa laakiin haddii saa lagu baaba'own oo kanna uu libintii la godgalo kana muraardilaaci iyo wixii lagala maqnaa uu la godgalo cadaaladdaraa imanaysa ilaahayna laa yadlimu alcibaad laysa bidallaamin lilcabiid waa inay jirtaa maalin loo kala gooyo oo neefka adhiya ee riyaha ah ee geesaha aan qabin ee sanyada ah rida geesaha leh ee dulmidee geeska gelisay looga jaro maalinta intuu geesiyoo kale loo sameeyo ledha ka goos mid walbana dadka loo kala gooyo waxa lagu kala gooyaya waa maxay xasanaadka ee lagu kala gooya marka xasanaadku dhammaadaanna sayi-aadka loo soo kala wareejiyaa si qof walbaa isu ilaaliyo qofka beeniye bacsiguna wuu ku kufrayaayo ilaahay wuxuu sheegay ayuu beeninaya awoodda ilahayna wuu beeninaya ilahay baa wuxuu leeyay zacama waxay ku andacoodeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an la yubcasuu inaan laissoo saari doonan qul waxaa tidhaha balaa nacam haa wa rabbi dhaar bay alla gaadhsiisay ilaahay saddex goor buu qur-aanka ku dhaartay soo saariddu inay xaqiiqo tahay wa rabbi saddex goor bay ku jirta wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay nebigaa dhaaranaya marka cafwan wa rabbii waxaad tidhaahdaa rabbigay baan ku dhaartay latubcasunna waa laydin soo saaray oo laydin soo saaray laamku waxa la yidhaha mudica lilqasam saddex goor waa in lagu celiyaa intoo laydin soo saaro uma latunabbi'unna waxaa laydinka warrami bimaa camiltum waxaa shaqaysateen oo marka laga warramo war baa lagu daynayaa maya warkana waxaa ka dambeeya abaalkii wadaalika sidaasoo la yeelo in laysa soo saaro laysu warramo lays abaaliyaa cala allaahi ilaahay yasiru waa u fududahay sida naf keliya loo xisaabiyo ayuu ilahay u xisaabiya sida naf loo soo saaro ayuu ilahay u soo saaraa sida naf loo abaaliya laysu wada abaalinaya maa khalqukum walaa bacثukum ila ka nafsin waaxida ilahay subxaanaه wa tacala waxaynu ka baryaynaa ilahay dembigeenna iyo dembiga waalidkeen dhaafo cilmigeenna alla naafica ka dhigo camalkeenna saalix والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الشيخ عليه رحمة الله وأرسل الله إلهي وحا أدري جميع الرسل رسوش دمانتود إلهي بادري مبشرين حال كون مبشرين يقعوا بشارين ومنذرين يقعوا دقيه wadaliilu arrinkaa waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahay leeyahay rusulan waa masder uu nasbinayo ficilkii ka horreeya la nooca arsalnaa waxaanu dirnay ayaa loo qadaraya rusulan rusul baanu dirnay rusushaasoo mubashiriina bishaaraynaya wa mundiriina digaya liallaa si aan yakuunu u noqonin liallaa yakuuna si aanay ugu ahaanin linnaasi dadka cala allaahi ilaahay dushiisa xujatun xujo si aanay ugu yeelanin bacda arusuli ay bacda irsaali arusul kol haddii rasuulla la diray si aanay doodba u helin ayuu ilaahay saa u yeelay wa awaluhum ambiyada waxaa ugu horreeya nuuxun calayhi asalaam rususha wa aakhiruhum waxaa ugu dambeeyey muxamadun sala allahu calayh wasalam wadaliilu waxaa u daliila calaa ana awalahum nuuxun calayhi asalaam qowluhu tacaala qowlka ilaahay leeyahay innaa anagu awxaynaa waanu waxyoonnay ilayka adiga ayaanu kuu waxyoonnay nebi allow kamaa sidii baanu kuugu waxyoonnay awxaynaa aan ugu waxyoonnay ilaa nuuxin nuux ugu waxyoonnay iyo wannebiyiina nebiyadii min bacdihi isaga ka dembeeyey wa kullu ummatin ummad walbaaba bacaa allaahu ilayha ilaahay wuxuu u diray rasuulan rasuul min nuuxin nuux laga soo bilaabo ilaa muxamadin yacmuruhum wuxuu farayaa nebigaasi bicibaadati illaahi waxdah ilaahay keligii in la caabudo wayanhaahum wuxuu ka reebayaa can cibaadati taaquut taaquutka in la caabudo wadaliila arrinkaa waxaa u daliila qowluhu hadalka ilaahay tacaala korreeya uu leeyahay walaqad wallaahi qad xaqiiqee bacasnaa waxaanu saarnay fii kulli ummatin ummad walba waxaanu ka saarnay rasuulan rasuul baanu ka soo dhex saarnay rasuulkaasi muxuu ku qowlayaa an icbudullah antaa mufasirada ayaa caddaynaysa hawshiisu waa maxay an icbudu llaha war ilaahay caabuda oo cibaadada ku gaar yeela wajtanibuu ka dheeraada adaaquuta daaquudkana ka dheeraada ayuu leeyihi sheekhu raximah اllahu tacaala waxa uu tilmaamaya ile waxaynu ku jirnay mabxaskii ugu dembeeyey macrifatu nebiy in nebiga la barto sala اllahu aleyh wasalam ayaa wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu diray rusul rusushaa waynagii soo aragnayoo waa bashar ilaahay doortay oo uu ka doortay makhluuqaadka muhimmad gaaruu ilaahay u doortayoo waa inay diintiisa xambaaraan ummaddana ay gaadhsiiyaan waxa ugu weynay ummadda kala hadlayaan waa tawxiid iyo in ilaahay cibaadada lagu ururiyo oo aan cidnaba loo weydaarinin iyo waxay kala dagaalamayaan shirki oo ah in ilaahay cid lala wadaajiyo ee nebiyadaasi hawshay qabanayaan waxay ku xidhan tahay kolba wixii loogu jawaabo haddii loo jawaabo oo la yeelo oo loo dheganuglaado fa camaluhum lbishaara way bishaaraynayaan haddii lagu dhaga adeego oo laga hor yimaado la aqbali waayana fa camaluhum nidaara way digayaan maxay ku bishaaraynayaan waxay ku bishaaraynayaan in ilaahay qofkan uu u naxariisanaayo in ilaahay u dembi dhaafayo in ilaahay raalli ka ahaanayo iyo in ilaahay karaamaynayo wanaajinayo ayaa loogu bishaaraynayaa kol hadduu qaatay tawxiidkii saxda ahaa kan kale miyaa isaga waa loo digaya digniintaasi maxaa looga digayaa cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa adduunya aakhiraba iyo cadhada ilaahay iyo dullaynta ilaahay dullaynayo ee uu ugu talagalay cid kastoo alla caasida markaa digniintaasi waxay keenaysaa inay qaar qalbigoodu dabco oo digniintaasi ay taabato oo ay taasiiriso o raadiyeyso oo uu ka soo laabto oo uu ku soo biiro almubshariin kuwii loo bishaaraynayey iyo inuu ku adkaysto oo digniintaa markuu ku adkaysto ee uu digigaxan waayo kadibna ay la kulanto wixii looga digaayey sidaa awgeed hawsha ambiyadu haysaa waa labadaa qolana waxay u tahay bishaaro qolana daaro hadhowtana waa sidaasi leegoo qolana way farxayaan haayat alfarax farxad kama dambaysay farxayaan ilan guushii ugu weynayd bay gaadheen faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanna faqad faaz guusha ugu weyn waa taa qolana waa murugoonaya waa tiirayoonayaan waayo waxa weeyaan wixii looga digayey ayay isha ku dhufanayaan latarawunna aljaxiim ilaahay wuxuu rususha u soo diraya ibni aadamka fitra lagu abuuraa fitra fitrada waa maxay waa abuur tawxiid buu qofka ku soo dhashaa wuxuu rasuulku yihi sala allahu alay waslam xadiiska saxiixa ah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kastoo dhalanaya adduunka gurigu doonaa ku dhalanayo iyo meeshuu doono fidrada iyo islaamnimadu kusoo dhashaa haddii saa lagu dayn lahaa oo fidradu waa shay daciifa oo waxa ugu horeeya ku dhacaa leexinaya haddii saa lagu dayn lahaa wuu iska hanuuni la laakiin maxaa leexinaya fa abawaahu labadiisa waalidbaa yuhawidaani yuhuud ka dhigaya aw yunasiraani ama nasaare ka dhigaya aw yumajisaanihi markaa bii'ada ay leexinaysaa fidradii kol haddii la leexinayo ilaahay fidra inaguma xukumi karo qiyaamaha ma odhan karo fidra ayaan kugu abuuraye maxaad u hanuuni weyde waayo fidradii waa wax iska aan awood badan lahayn waxaa kaloo ilaahayna siiyaa caqli caqliguna uma madax bannaana inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa wada garto iyo sifaatka ilahay inuu wada garto waxbuu ka garan karaa caqligu wuxuu u baahan yahay wax caawiya markuu kitaab ilaah iyo sunno helo ayuu wax noqdaa waxay culimmadu yidhahdaan caqligu waa indhaho kaleo indhaheenaasi waxay u baahan yihiin aragtidooda wax caawiya cadceed maalintiiya iftiin habeenkiiya dayaxu soo baxa ayay u baahan yihin haddii arladu dam noqoto kii indhaha lahaa ee indhaha qabay iyo kii indhaha la'aa isku mid weeyaan hadhow bay kala baxayaan marka toosh la keeno ayaa nina ku intifaacaya midna aanu ee ku intifaacayn isagoo isagoo- waana nooca qofka waalan iyo ka caqliga leh markaan diini joogin waa isku mid haddaan diiniba oolin laakiin markay diini timaado qaal allah qaala rasuul ayay kala baxeen kii caqliga lahaa wuu fahmay markaasuu u dhaadhacaya dhuuxaya kii kalena waa isugu mid ama ha jirto ama ya jirin ibni aadamkana ilaah wuu sheegayo wa kaana alinsaanu akara shayin jadala ibni aadamku waa wada dood midhan waa dood xataa ilahay buu la doodaya marka waxa rususha loo soo dirayaaba waxa lagu dood xidhayaa ibni aadamka waayo wuxuu odhanaya hadhowtu odhanayaa ilaahay omaad ii soo dirtid nebi iyo rasuul lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatik ayuu ilaahay leeyahay haddaad noo soo diri lahayd ilaahay oo rasuul aayadahaaga waan raaci lahayn oo waan ugu horrayn lahaynba haddaba waa kii diidanaa baa odhanaya haddaad noo soo diri layd si aanay taasi u dhicin ayaa la leeyahay annagaa idiin soo dirnay si aydaan marnaba xadhig ay qabsataan kaadi badna waa loo gogol badiyaaye wuxuu yeeshaba ha waayo wuxuu qabsadaba Ee, nebiyadaa la soo diray rusushaa la soo diray waxa ugu horeeyey nebiyullaahi nuux waayo wuxuu ahaa nebigii koobaad ee shirki la halgama waayo nebiga keliya ka horreeyey waa abulambi- waa waa abulbashar nebiyullaahi aadam isaguna wuxuu dhalay oo muslimiina ayuunbaaba hoos joogayoo shirkiba lamu halgamin laakiin nebigii ugu horreeyey ee la soo diray sida aayadda qur-aanku tilmaamayso waa nebiyullaahi nuux marka khalqigu isu yimaadaan qiyaamaha ee cadceeddu soo dhowaato ee la dhibaatoodo ee dhisiku bato ee rafaad la taagnaado ee la doonayo bal in lagu kala dhaqaaqo goobta oo la kala xukumo dadka ayaa waxay dadku uugaamayaan oo dhaqaaqayaan waxay u tegayaan nebiyullaahi nuux maxay ku odhanayaan anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaa ahli alard waxaa tahay rasuulkii koobaad ee ilaahay arlada u soo diray ee ilaahay noola tag ibraahim bay haddana u tegayaan markuu cudur daarto haddana muuse u tegayaan haddana ciise ay umanayaan aakhirka ugu dambayna rasuulka sala allahu alay wasalam maqsuudkeenna markaa waxa weeye waxay odhanayaan waxaa tahay rasuulkii koobaad ee arlada loo soo diree ilaahay naga wastee ilaahay nooga shafaaco qaad shafaacadaas waa maxay in ilaahay kala xukumo uun shafaacat lcudma baa laydha waatay ka gacmo taaganayaan ambiyada oo dhani ee u soo hadhayo rasuululahi moxamed waataynu maalmalba ugu ducayno eedaanka soo dhaca maxaanu idhahnaa اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقام كاسوح كم دي هاي مقام المحمود مكاسم با مسوى شنت شفاعة الرسول كله وحسح المقام المحمود وشنت با لكن كان أقول قال سنو قال يا إسلام بو الله بهضي حتى كوي دبي أبي جهل غير كي وحكوش لأن كان بريا إلا أنا لك الحكومة إلهي نولا تك kuwii meel walba ka saaray ayaa ku jira ilaahay ummad walba nebi buu soo diray ha. Ee, nebi kale uu soo dirayna ummaddaa wuxuu uga digayaa inay shirki ku dhacaan oo daaquud caabudaan daaquud ilaahay inay ku gaar yeelaanna uu faraya sidaa awgeed ummad bilaa nebi maba jirto walow ay dhacdo laba nebi dhexdood inay dadka qaar ay- ay dhashaan oo ay dhintaan hadday dhacdo qof nebigii horena aan soo gaadhin nebiga dambena aan soo gaadhin waxaa la kala qaadaa waxaa la idhaahdaa diintii oo aan la bedelin miyuu soo gaadhay haddii diintii oo la bedelin uu soo gaadhay diintaasaa ilaahay ka rabaa inuu qaato haddii diintii oo la xarifay oo la bedelay uu soo gaadho maalan nebi maxamed intaanu soo bixin sala allahu caleyh wasalam diintii nebiyullaahi ciisena lagu cayaaroo la bedelay dadkii xilligaa dhashay diin sax ma way arag nasaaraduna way khalkhalsan tahayoo saddex ilaah bay sheegayaan hee mushrikiintiina asnaan bay dul fadhiyaan yuhuudna hadalkeedaba daa dadkaas maxay qaadan maxay qaadanayaan maxaa laga yeelayaa qiyaamaha waxa saxa ilaahay maalinta qiyaame qolada iyo kuwa iyagoo dhaandhaan oo mactuuha soo dhashay ee aan caqliba lahayn iyo kuwa maxaan ku way kala duwan yihiin dadka noocaasa dhammaantood ilaahay maalinta qiyaame ayuu amar siinayaa amar amarkaas waa maxay dab baa halkan loo joojinaya ilahay wuxuu odhanayaa dabkaa gala soo ma ogidoo rabbigiin meeye haa dabkaa gala qaar way isku tuura waxaa odhanaya ilaahay baa idi abray soo ma haa way iskugu- way isku tuuraya markay isku tuuraan janna u noqonaysa ilahay wuxuu odhanaya haakadaa kuntum fi dunya tutiicuunanii hadday adduunkana joogi laydeen nebi idiin soo diri lahaa saas ayaa deeci laydeen orodoo jannada gala qaarna wuxuu waa dabe waa naare ilaahay maynasaa liignaa dabeetana wuu joogsanaya waxaa lagu odhanayaa sidaasaa adduunyadiina aad ii caasii laydeen iminkaaba idinkoo hor taagan ayaa caasideen wa yusxabuuna ila annaar oo qolooyinka noocaasa xilligaasay kala hadhayeen wuxuu sheekhu leeyahay wa arsala allahu ilaahay wuxuu diray jamiica arusuli rususha oo dhan ilaahay wuxuu diray mubashiriina iyagoo bishaaraynaya wamundiriina digaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala rusulan ay arsalnaa rusula rusul baanu dirnay mubashiriina bishaaraynaya wamundiriina digaya licallaa si yakuuna aanay ugu ahaanin linnaasi dadka aanay ugu sugnaanin cala allahi ilaahay dushiisa aanay u helin xujatun xujaba doodba inaanay u helin bacda rusul bacda irsaali rusul intii rusul loo diray in doodoodu soo afjaranto ayaa ilahay rabaa subxaana wa tacaala wa awaluhum nuuxun calayhi asalaam wa aakhiruhum moxamed sala allahu caleyh wasalam waddaliilu cala ana awaluhum nuux qowlu llahi tabaaraka wa tacaala inaa annaga awxaynaa u waxyoonnay alwaxyuna waxaa la yidhaahdaa aliclaam bikhafaa si qarsoodiya marka wax lagugu lagugu soo gaarsiiyo ayaa waxyi la yidhaahdaa waxyi caam iyo waxyi khaasana ugu kala qaybsamaa waxyi caama iyo waxyi khaasa waxyiga caamka ahi waa ogeysiiska guuduun oo marka ilaahay leeya wa awxaa rabbuka ila naxli macnaheed waa maxay ilaahay wuxuu u waxyooday shinnida ma waxyigii khaaska ahaaba mise waxyigii caamka ahaa waa kii caamka ahaa haddii khaas la idhaha nebiyaal bay noqonayaa shinnidu khatar weey wa awxaa rabbuka ila annaxl iyo wa awxaynaa ilaa ummi muusa ummi muusa waa loo waxyooday waxyigii noocee ahaa waa caam waa ilhaamun waa lagu ilhaamiyey shinnidaasi malak jibriilna uma imanin annagu maanan caabudin dee aayadduna waxay leedahay way caabudeen rabbiyaal bay ka dhigteen dee maanan caabudin isagoo cibaadada markaa wuxuu u haystay in loo tukado oo loo soomo oo maxaanku dhahdaa waxyaalaha khatarta alla weydiisto oo loo qayshado oo rasuulku sala allah alay slm meel gaaban buu ka tusay inuu baahana in la ogaado wuxuu hi waa ku waxyoonay nebi allow kamaa sidii baanu kuugu waxyoonnay awxaynaa aanu u waxyoonnay ilaa nuuxin nuux iyo wاnabiyiina min bacdihi nebiyadii ka soo dembeeyey wa kullu ummatin ummad walba bacaa allahu ilayha wuxuu u diray rasuulan min nuuxin laga bilaabo nuux ilaa muxamed ya'muruhum wuxuu farayaa bicibaadati اllahi waxda wayanhaahum wuxuu ka reebaya can cibaadati daaguut wadaliilu qowluhu tabaaraka wa tacaala walaqad bacasnaa waxaanu saarnay fii kulli ummatin ummad walba waxaanu ka soo saarnay rasuulan rasuul rasuulkaasoo ku baaqaya an icbudu allaha ilaahay caabudo cibaadada ku gaar yeela wajtanibuu ka fogaada addaaquut waftarada allahu ilaahay wuxuu ku waajibiyey calaa jamiici alcibaadi addoommaha oo dhan alkufra inay ka kufriyaan bidaaquuti daaquutka inay ka kufriyaan waaliimaana billahi ilahay inay rumeeyaan qaala ibnu alqayim raximahu llahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy ibnu alqayim addaaquutu daaquut waxaa la yidhaahdaa maa tajaawasa wixii uu dhaafiyo bihi shaygaaba alcabdu addoonku uu dhaafiyo xaddahu xadkiisa ay u dhaafiyo min macbuudin mid la caabudo ha noqdo aw matbuucin mid la raaca ha noqdo aw mudaacin mid la yeelo oo loo dheganuglaado ha noqdo wadawaaqiitu dawaaqiiduna kasiiratun way badan yihin oo ciiddii camaarkay ka badan yihin wa ru'uusuhum khamsa hormoodkoodu iyo madaxdoodu waa shan ibliisu lacanahu allah ilaahay ha nacdalo ha fogeeye waa ibliis baa ugu horreeyo calanka u sida waman cid baa ku soo xiga cubida la caabuday walxaal huwa marka la caabudayo raadin raalli uu ka yahay cibaadada waman waxa ku sii xiga dacaa u yeedha annaasa dadka ugu baaqa ilaa cibaadati nafsihi in isaga la caabudo waman waxa ka mida iddacaa sheegta shay-an shay min cilmi alghaybi cilmi alghaybka wax ka mida inuu og yahay ciddii sheegata ayaa ku xigta waman cid baa ka mid ah xakama dadka ku xunkunta bikayri maa ansala allah waxa ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn ciddii ku xukuntaana waa daaquut ilaahay subxaana wa tacaala aayado badan ayaa wuxuu ku waajibinayaa in laga kufriyo daaquut isagana la caabudo aayadda inoo iman doontaa ka mid ah laa ikraaha fi ddiini qad tabayana alrushdu min alghay faman yakfur biاldaaquuti wayu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati alwusqa xaaraanta markay ku duuganayna waa xalaalla waanu raaci jirnay fatilka cibaadatukum iyaahum cibaadada la leeyaha waa caabudeen waa taa adiga oo og eeg waxaa jirtaa mar qofka uu raaco isagoon ogayn waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shayطaanu an yudilahum ضalaala baciida daaquut waa facaluut daqa waxaa la idhahdaa siyaadada iyo xadgudubka وأنه لما طغى الماء وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية markii biyihii tan dhaafeen bu ilaahay leeyahy addaaqud waa kii la tandhaafiyo qofku wuxuu leeyahay meeqaan meeqaankiisa haddii la tandhaafiyo wax lagu daro muxuu isu bedelayaa daaquud buu noqonaya daaquudka ilaahay leeyahy ka kufriya oo alla rumeeya waa laba mucaadalo oo isku xidhan macnaheedu waa maxay qofka daaquud ka kufriya daaquudna waxaa la yidhaha wixii ilaahay ka soo hadhayba ee la caabudo wixii aanan la ahayn ee la caabudaa waa daaquud haddaad daaquud ka kufrido oo tidhaahdo cibaado xaquma lihid maxaa kuu soo hadhay ilaahay inaad ku gaar yeesho ka ilaahay ku gaar yeelaa daaquud wuu ka gaaloobay ka daaquudka rumeeyaana ilaahay waa ka kufriyey saasun weeyaan maba isu imanayso ilaahayna waa rumaynayaa daaquudkana waxbaan ka siinaya moya mamnuucba weeye daaquuduna maxaa la ydhaha waa qadiyad muhiima oo xilligeennan ee taagan oo la doonayo qof walbaaba inuu aqoon u yeesho gaara aanay kaa wadaynin ilaahumaan aqoonin waayo masalatu lwaqti iimaankaagii bay taabanaysaa wuxuu leeyahy ibnu alqayim caleyh raxmat ullah daaquud haddaad rabto maa tajaawasa bihi alcabdu waa wixii addoonku dhaafiyo xaddahu xadkiisii uu dhaafiyo waxallo wixii xadkiisa la dhaafiyo daaquud baa laydhaha min macbuudin mid la caabudo oo maxaa lagu dhaafiyey waa la caabuday masalan waxaa la yidhi cibaadada xaq u leedoo waanu ku baryaynaa ama caafimaad baa la weydiistay amaba allahuma salli ala axmed guul iyo gargaar baa la weydiistay ama cadaawe inuu kaaga hiliyaabaad weydiisatay qofkii xadkiisa la dhaafiye macbuud ee la caabudo ee cibaado loola tagaa muxuu noqday ilan xaq waxa ule in la caabudo ayo ilaahay subxaana wa tacaala mid waa kaa la caabudo waa kow aw matbuucin ama mid la raaco oo intuu dariiq jideeyo dariiqan kii alla iyo rasuulka ahayn ayuu jidaynaya markaasaa dariiqii lagu raacaya adoo og inaanu dariiqii alle iyo kii rasuulka sala allahu alay wasalam aanu ahayn ayaad raacday hebel baa noo jideeyey maya waxa weeyaan golaha sharci dejintaa dejiyey waa in lagu dhaqaa golaha sharci dejinta buu ku leeyay